أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga ah ee alandalus kuwooda ugu doorka roon dagaal lagu jebiyey murtadiinta bangaraafta maraykanka uu tababaray ayaa xalay ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax lala beegsaday kolonya uu la socday madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee isku magacaabay hirshabelle qaar ka mid ah dowladaha afrika iyo kooxda ridada soomaaliya ayaa la anfariirsan go'aankii ay dowladda maraykanka ku qaadatay joojinta taageerada ciidamada kufaarta afrikaanta dad ku dhow labaatan ruux ayaa ku geeriyooday gudaha dalka maraykanka kadib markii mawjado dabaylo ah ay ku dhufteen gobollo ka tirsan waddankaasi dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee maktabka sakawaadka ayaa soo gabagabeeyey olala caafimaad oo lagula tacaalayay xoolaha la dhaqdo oo ay ka wadeen deegaanada wilaayada gedo bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa saadaaliyey inay burburi doonto kooxda ridada soomaaliya haddii ciidamada kufaarta afrikaanta ay dalka isaga baxaan maamulka deni ayaa kooxda ridada uga digay in kheyraadka ku jira deegaanada maamulkaasi uu heshiisyo kula galo shirkado iyo dowlada shisheeye bulshada ku dhaqan deegaanka biyooley ee wilaayada bakool ayaa goob fagaara ah ku daawaday aflaam jihaadi ah
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka muxaram kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan dagaal lagu jebiyey murtadiinta bangaraafta maraykanka uu tababaray ayaa xalay ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay kala hortageen maleeshiyaadka murtadiinta bangaraafta oo ay hawada sare ka taageerayaan diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka oo duulaan ku soo qaaday deegaanka farsooley ee wilaayada shabeellada hoose dagaal culus oo ka dhacay duleedka deegaanka ayaa allah fadligii lagu jebiyey murtadiinta duulaanka ahaa iyagoo dusha loo saariyey khasaare xogan diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka ayaa duqeyn ka geystay deegaanka kadib markii murtadiinta ay taageerayeen lagu jebiyey dagaalka waxayna burburiyeen guryo ee dad shacab ah degganaayeen dhanka kale wilaayada shabeellada dhexe qarax ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada jowhar ayaa lala egtay kolonyo gaadiid ah oo galbinayay murtad cali guud laawe oo ah madaxa maamulka ridada hirshabelle kaas oo ku sii jeeday xilliga qaraxa lala eeganaya ee garoonka magaalada jowhar qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay afar askari oo ka tirsan ilaalada cali guudlaawe dhanka banaadir qarax xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen agaarka jaamacadda gahayr ee duleedka muqdisho ayaa lala egtay fariisin ay halkaasi ku leeyihiin maleeshiyaadka ridada waxaana ku dhaawacmay hal askari bay qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada diinsoor ayaa lala egtay maleeshiyaad ka tirsan ridada oo roondo ahaa waxaana jira khasaare soo gaaray maleeshiyaadka la beegsaday qaar ka mid ah dowladaha afrika iyo kooxda ridada soomaaliya ayaa la anfariirsan go'aankii ay dowladda maraykanka ku qaadatay joojinta taageerada ciidamada kufaarta afrikaanta sida faahfaahinta warka oo inoogu hayo walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman waxaa si weyn isku soo taraya walaaca aad u xoogan ee laga muujinayo go'aan maalmo ka hor uu maraykanka si rasmi u shaaciyey kuna sheegay in dhammaadka sannadkan labada kun lix iyo labaatanka uu si dhammaystiran u joojinayo taageeradii ballaarneed ee uu siin jiray ciidamada midowda afrika ee muddada ku dhow labaatanka sanno duulaanka macatabkudirirka ah ka waday dalka soomaaliya warqad rasmi ah oo safiirka maraykanka ee midowda afrika uu u diray xafiiska midowda afrika ee adis ababa kuna taariikhsanayd kooda luuliyo labada kun lix iyo labaatanka ayaa lagu caddeeyey in laga bilaabo kow iyo soddonka diseembar laba kun lix iyo labaatan aysan washington wax lacag ah oo dambe ku bixin doonin howlgalka e u s som maraykanka ayaa go'aankan ku sabeeyey in dowladda riddadu ay ku guuldaraysatay inay horumar ka samayso dagaalka al-shabaab islamarkaana ay la wareegto mas-uuliyadda amnigeeda sidoo kale maraykanku wuxuu qoraalkiisan ku muujiyey in dan iyo muraad uusan ka lahayn sii joogista ama bixista ciidamada afrikaanta ee soomaaliya balse wuxuu si adag ugu nuxnuxsaday inuusan jiri doonin dhaqaale dambe oo kaga baxa howlgalka e u s som maraykanku waxa uu kale uu iftiimiyey inuu faramaran ka joogo laba bilyan oo dollar tan iyo sannadkii labada kun iyo toddobadii oo uu ku maalgeliyey u n sos oo ah xafiiska saadka iyo taageerada ee adgaaleedka qaramada midoobey u qaabilsan howlgalka midowda afrika ee soomaaliya sidoo kale washington waxay qoomamo ka muujisay boqolaal milyan oo dollar oo ay sheegtay inay siiso maleeshiyaadka riddada iyo balaayin kale oo ay ku bixisay mashaariic dhagaraysan oo muddadaas ay ku fulisay gudaha dalka soomaaliya kuwaas oo dhammaantood isugu biishubtay halbacaad lagu lisay durba waxaa soo yaraysa kheyradhaan xoogan oo arrintan laga muujiyey iyadoo shir degdeg ah oo ay isugu yimaadeen guddiga midooda afrika lagu caddeeyey in sii wadista howlgalka e u s som uusan suurtagal ahayn haddii aan la helin cid buuxisa kaalinta washington golaha nabadgelyada iyo amniga ee urur gaaleedka midooda afrika ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay tallaabada ay qaaday xukuumadda washington wuxuuna goluhu ku sifeeyey halis weyn oo ku soo wajahan howlgalka ciidankooda ee soomaaliya kulankan deg deg ah oo ay yeesheen la taliyayaasha militari ee golaha nabadda iyo ammaanka midooda afrika ayaa sidoo kale ka digay in go'aanka maraykanka uu sii kordhin karo nuglaanta magaalooyinka istaraatiijigaha ay waardiyeeyaan ciidamada e u s som intii kulanka afrikaanta uu socday waxaa la sheegay in lasoo bandhigay saddex xulasho oo kale ah in howlgalka lasii wado inta lagu guda jiro raadinta cidda buuxisa booska maraykanka in howlgalka lasoo koobo iyo in si tartiib tartiiba ciidamada e u s som looga saaro soomaaliya mas-uuliyiinta midooda afrika waxay xuseen in weli wax go'aankama dambe saha aan laga gaarin xulashooyinkan iyadoo mas-uuliyiinta qaar ay sheegeen in ilaa iyo hadda aysan hayn dowlad ama hay-ad ballanqaad u samaysa howlgalka isbahaysiga e u s som wakaaladda wararka ee royters oo heshay nuqul ka mid ah diidmada maraykanka ayaa sheegtay in xukuumadda washington ay ishortaagi doonto in lasii wado taageerada qaramada midoobe ay siiso howlgallada kufaarta afrikaanta ee dalka soomaaliya laba diblomaasi oo si dhowa la socda howlgalka midooda afrika ayaa royters u sheegay inay adkaan doonto in howlgalka uu sii socdo haddii aan la helin cid kale oo la wareegta taageerada ay hadda bixiso qaramada midoobe ma sii wadi karno maalgelinta howlgal aan gaarin ujeeddooyinkii asaasiga ahaa ayuu royters u sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka kaas oo xaqiijiyey in washington aysan sii taageeri doonin howlaha u n sos sida ay sheegtay royters intii uu xilka hayay donald trump waxaa si weyn u kordhay niyadjabka uu maraykanka ka qaaday nidaamka taagta daran ee ka jira soomaaliya kuwaasoo ku guuldaraystay inay iska caabiyaan weerarada mujaahidiinta al-shabaab oo haatan kaabiga ku haya caasimadda muqdisho axmed kooshin oo horey u ahaan jiray agaasimo guud oo ka tirsan wasaaradda gaashaaniga riddada soomaaliya haatanna xubin ka ah baarlamanka dawaaqiidda ayaa u sheegay royters in go'aanka dowladda maraykanka uu yeelan doono cawaaqib aad u weyn islamarkaan uu halis ku jiro howlgalka e u s som wakaaladda wararka ee royters waxay sidoo kale ku warantay in maraykanka uu midowda afrika ku wargeliyey inuu ka hor imaan doono oggolaansho kasta oo mustaqbalka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ku sii wado taageerada saadka ee howlgalka ciidamada afrikaanta ee soomaaliya diblomaasiyiin ee royters soo xigata ayaa sheegay in haddii taageerada qaramada midoobe la waayo ciidamada midowda afrika ee ku sugan soomaaliya oo ku dhow laba iyo toban kun oo askari ay wajihi doonaan caqabado waaweyn oo dhanka howlgalka ah islamarkaana sababi kara burbur ku yimaada howlgalka e u s som diblomaasi sare oo afrikaan ah oo codsaday inaan la shaacin magaciisa ayaa wakaaladda wararka a f b u sheegay in go'aanka maraykanka uu yahay mid aan laga laaban karin isagoo hoosta ka xariiqay in haddii la waayo cid buuxisa booskaas ay waajib tahay in lasoo afjaro howlgalka soomaaliya royters waxay sheegtay in joojinta taageerada u n sos ay meesha ka saari doonto lafdhabarta saadka ee howlgalka midowda afrika taasoo sii kordhinaysa hubantila'aanta mustaqbalka ee ciidamada isbaysiga ee u s som zakaris beeshash oo ka tirsan macadka ammaani afrika ee fadhigiisu yahay etoobiya oo la hadlay e f b ayaa yidhi ciidamada soomaaliya waxaa la rabay inay si tartiib tartiiba ula wareegaan amniga laakiin taasi si dhaba uma dhacayso hoggaanka siyaasadduna wuxuu ku mashquulsan yahay khilaafaad gudaha ah ninkan oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay siday u sii bulaalayso awoodda mujaahidiintu waxaana uu yidhi meesha lagama saari karo suurtagalnimada horumar ballaaran oo ay sameeyaan jihaadiyiinta al-shabaab geesta kale wargeys etoobiyaan ah oo lagu magacaabo adis standard ayaa go'aanka uu maraykanka ku joojiyey taageerada howlgalka ciidamada afrikaanta ku tilmaamay tallaabo wiiqi karta gebi ahaanba howlgalkii isbaysiga e u s som ay ka wadeen dalka soomaaliya hon review oo ah macad ka faalooda amniga fadhigiisuna yahay etoobiya ayaa tallaabada maraykanka ku sifeeyey isbeddel weyn oo ku yimid siyaasadda caalamka ee soomaaliya iyo weliba fursad hor leh oo u soo korortay jihaadiyiinta al-shabaab natiijooyinka ugu dhow ee laga filan karo inay ka dhashaan go'aanka maraykanka waxaa ka mid ah ayuu yidhi macadku in dagaalyahanada al-shabaab ay isku fidiyaan dhul aad u ballaaran iyo in ciidamada dowladdu ay gebi ahaanba ay burburaan una kala jabaan kooxo iyagu dhexdooda dagaalama jim rebortis oo ah warbaahin laga leeyahay waddanka yuganda ayaa tilmaantay in tallaabada maraykanka ee saameyn ballaaran ku yeelan doonto ciidamada midowda afrika oo ay ku jiraan ayay tiri kumanaan askari oo reer yuganda ah oo ka howlgala gudaha soomaaliya go'aankan wuxuu calaamad u yahay isbeddel weyn oo ku yimid siyaasadda maraykanka ee soomaaliya halkaas oo ciidamada caalamiga ah ay kula dagaalamayaan al-shabaab ku dhowaad labaatan sano ayaa lagu yidhi warbixin uu baahiyey wargeyskan oo fadhigiisu yahay caasimadda kambaala wargeyskan wuxuu ka shanqariyey in haddii taageerada qaramada midoobe la waayo dalalka ciidamadooda u diray soomaaliya sida yuganda kenya etoobiya jabuuti iyo burundi ay wajihi doonaan culayso dheeraad ah oo dhinaca dhaqaalaha iyo howlgalka ah wargeyska the east african oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer dalalka bariga afrika fadhigiisuun yahay kenya ayaa isna sheegay in go'aanka maraykanka uu ku kordhinayo walaac hor leh oo ku saabsan mustaqbalka e u s som kuwaasoo ciidamadooda ay ku tiirsan yihiin u n sos si ay u helaan adeegyo muhiim ah oo ay ka mid yihiin cuntada shidaalka gaadiidka duulimaadyada daryeelka caafimaadka iyo isgaarsiinta kabixitaanka maraykanka ee taageerada u n sos waxay diraysaa ayuu yidhi wargeysku fariin adag oo muujinaysa hoos u dhac baaxad leh oo ku yimid taageerada dalalka reer galbeedka ee maalgelin jiray howlgalka midowda afrika ee muddada badan ka socday dalka soomaaliya xasanid bashir dad ku dhow labaatan ruux ayaa ku geeriyooday gudaha dalka maraykanka kadib markii mawjado dabiila ah ay ku dhufteen gobollo ka mid ah waddankaasi walaalkeen abusheyba ayaa faahfaahinta warka inoo haya mas-uuliyiinta gobolka new jersey ee dalka maraykanka ayaa ku dhawaaqay in tirada dadka loo malaynayo inay u dhinteen mawjadaha kuleelka daran ee ku dhuftay qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi ay gaartay sagaal iyo toban qof isla wakhtigaasi duufaanta xooggan ee bayfi ayaa ku dhufatay jasiiradda rote ee badweynta basifiga gudoomiyaha waaxda caafimaadka new jersey raynan washington ayaa shir jaraa'id ku sheegay in sagaal iyo tobanka dhimashada ah lala xiriirinayo kuleelka daran wuxuuna xusay in dad badan oo dhintay laga helay guryo aan lahayn qabooji ama mukeyf halka kuwa kalena laga helay wadooyinka ama gudaha baabuuro taagnaa wadooyinka hareerahooda mawjadahan kuleylka ah ayaa weli saameyn xoogan waxay ku hayaan gobolada galbeedka dhexe iyo xeebta bari ee maraykanka xilli dadka maraykanku u dabaaldegayaan maalinta xorriyadda waxay ugu yeereen hay-adda saadaasha hawada maraykanka ayaa sheegtay in digniinaha kuleylka aadka u sareeya ay gaareen ku dhowaad boqol iyo lixdan milyan oo qof waxayna dadka kula talisay in guryaha ay ku nagaadaan inta suurtagalka ah inay la socdaan xaaladaha deriskooda gaar ahaan dadka waayeelka ah inay cabaan biyo ka tiro badan intii caadiga ahayd inay raadsadaan goobo qaboojiye leh haddii guryahoodu aysan lahayn gudoomiyaha new jersey mike sherlin ayaa ka digtay khatarta xaaladda iyadoo sheegtay cimilada inay aada u daran tahay oo khatar ay tahay waana muddadii ugu dheereyd ee aan aragno kuleyl sidan u sarreeya muddo ka badan afar iyo toban sano ayay tiri saynis yahanadu waxay aaminsan yihiin in mawjadaha kuleylka noocan iah ay sii badanayaan sababo la xiriira isbeddelka cimilada mawjada hadda jirta waxaa sababay waxa loo yaqaano qubada kuleylka taasoo dhacda marka cadaadis hawadeed oo sarreeya uu xanibo hawada kulul meel gaar ah taasoo keenta in kuleelka uu si xoogaysto sida ay aaminsan yihiin dhanka kale duufaanta xooggan ee bayfi oo u dhiganta duufaan heerka kategoriga shan ayaa saaka ku dhufatay jasiiradda rota hay-adda saadaasha hawada ee maraykanka ayaa sheegtay in duufaantu ay sidoo kale dabaylo gaarayaan laba boqol iyo sagaashan kilomitr saacaddii ay jarayso mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in jasiiradan oo ay ku nool yihiin qiyaastii kun iyo shan boqol oo qof ay soo gaareen warar muujinaya burbur weyn oo dhanka hantida ah jasiiradda deriska laah ee iyaduna lagu magacaabo guam ayaa sidoo kale laga digay roobab gaaraya labaatan ilaa iyo soddon sentimitir kuwaas oo keeni kara fatahaado deg deg ah hay-adda saadaasha hawadu waxa ay ka digtay in qaybo badan oo ka mid ah jasiiradda rota ay noqon karaan oo kuwa aan lagu noolaan karin toddobaadyo ama xitaa muddo oo kasii dheer haddii duufaantu ay si toosa u dulmarto waxay sidoo kale sheegeen in guryo badan oo aan ka samaysnayn shub ama aan si fiican loo adkayn ay halis ugu jiraan inay burburaan iyadoo saqafyada la filayo inay duulaan derbiyaduna ay dumi karaan duufaanta bayfi waxay timid wax ka yar saddex bilood kadib markii duufaantii xooga badneyd ee subar tybon ay ku dhufatay isla gobolkaasi taasoo sababtay koronto la-aan baahsan geedo badan oo la runjiyey baabuuro rogmaday iyo saqafyo dhismayaal oo soo dumay mahadsaned abuusheyba dhakhaatiirta xanaanada xoolaha maktabka sakawaadka ayaa soo gabagabeeyey ololo caafimaad oo lagula tacaalayay xoolaha la dhaqdo oo ay ka wadeen deegaanada wilaayada gedo warbixinta warkaa waxaa inoo eegayaa walaalkeena casaam carafaad munaasabadan oo gebagabo u ahayd caafimaadka xoolaha la dhaqdo oo ay wadeen dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee maktabka diiwaanka sakada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dhacday degmada celacadda ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee gedo dhakhaatiirta howlahay qabteen waxaa ka mid ah daaweynta xoolaha in dadka talooyin siiyaan iyo daawooyinka lagu daaweyn karo waxaana ugu dambeyn loo qabtay munaasabad sogootin ah ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay mid ka mid a dhakhaatiirta howlaha caafimaad ee ka waday deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo isagoona ka warbixiyey howlahay soo qabteen iyo deegaanada ay ka soo shaqeeyeen marka waxyaabaha aan qabanayna waxaa ka mid a kow baraarujin oo dadka xoololeyda aan baraarujinayno hadday ahaato sida ay xoolahooda u daaweysanayaan haddii ay ahaato sida looga hortegayo cudurrada faafa haddii ay ahaan lahayd dhinaca macnaha ayaga ay isaga ilaalin lahaayeen cudurrada oo ah xoolaha ayaa waxaa ka soo gudba cudurro fara badan oo bini'aadamka u soo gudba oo macnaha aan ugu baraarujin lahayn xoolahooda ay isticmaalayaan caanahooda iyo hilibkooda marka la daaweeyo xilliyada aysan isticmaalaynin caanahaas loo sheego hilibkana aysan isticmaalaynin iyo sidoo kale inay neefka neeftiisa iyo iska ilaaliyaan waxyaabaha ka soo gudbaya ayaduna qayb ka mid a ayay noo ahayd oo baraarujinta ka mid a waxaan marka ka soo bilownay shaqada degmada baardheere deegaanka fafaxdhuun waxaan u gudubna kadibna meesha la yidhaahdo waraaca budwaaq halkaas ayaan iyadana muddo dheer ku soo qaadannay oo noogu dheereedba wakhtigii aan joognay waxaan soo aadnay degmada ceelwaaq oo aan ka soo bilownay shaqada meesha la yidhaahdo indhacaal kadibna waan soo gudubnay waxaan sidoo kale shaqo ka soo qabannay oon joognay bugsaar kadib waan soo tagnay oo waxaan soo gaalnay degmadan ceelcadde deegaankeeda ayaan ka soo bilownay dhexda ah kadib waxaan usoo gudubnay xarunta gobolka ceelcadde xoolaha aan daaweynay intii aan meesha joognay waxay isugu jireen ari geel lo sidoo kale golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gedo ee munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ah ugaaska beesha reer washarmaake iyo naqiib cali macalin aadan naqiibka beesha reer yuusuf
waxaa kaloon leenahay walaayada iyo dhakhaatiirtu inay iska kaashadaan dad daryeelayaal ah cudurrada takhasus u leh soo sheego shaqeeyo in la helo arrintaas aad baan u soo dhowaynaynaa iyo waxqabadkeeda waxaana codsanaynaa in la ballaariyo oo gobolku wuxuu ka kooban yahay ilaa sideed degmo way jiran yihiin xooluhu dadka dhaqdana ma yaqaano daawada ku habboon oo ooma leh aqoon dadku inuu daawaysto xoolihiisa waana tan ay ka hadlayso dhakhaatiirta iyo aqoon-yahanadu ay leeyihiin soomaalidu nolosheeda waxay ku tiirsan tahay xoolaha boqolkiiba toddobaatan iyo wax ka badan xoolaha marka saas oo lafdhabarta noo ah oo naga dhexeeyo oo soomaali weyn ka dhexeeyo oo lagu nool yahay oon jihaadka ku wadno oo guud ahaan waxa aan ku taagannahay allah subxaana wa tacaala falligiisa ka gadaal xoolahaas uuna siiyey oo nimcoleyda ay tahay ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaarana kala duwan waxaannu leennahay daraaso iyo fariin waxaa maanta idinku filan waraaqaha manshuuraadkaoo baxayo ayaa maanta haddii la daraaseeyo waxaa looga maarmi karaa injineer la yidhahdo injineerka xoolaha injineerow sidaan wax u daaweynaa waa lagaga gudbiyaa haddii waraaqahaas sida loo soo qoray loo akhriyo loona raaco waxaanu leenahay marka waxna akhriyo waxna waxaa weeyaan daraaseeyo kadibna ku camlafalaan leenahay bulshada guud ahaan waxaan maktabka leenahay mar labaad juhdiga aad bixinayseen ilaahay idinka ajar siiyo waxaa kaloon rabnaa inaad noo soo celcelisaan dadaalka noocaan ah maadaama ummadda soomaaliyeed maanta ay ku tiirsan tahay dhaqaalahooda ayuu yahay xooluhu waa inaad juhdigan labalaabtaan aadna daalin waa in qadiyadan la soo dedejiyo waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran munaasabadan ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo golaha dhaqanka iyo dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ayaa ku soo aaday xilli maktabka xanaanada xoolaha oo muddooyinkan ka waday daaweynta xoolaha qaar ka mid a degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo mahsaned casam bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa saadaaliyey inay burburi doonto kooxda riddada soomaaliya haddii ay ciidamada kufaarta afrikaanta ay dalka isaga baxaan sida faahfaahinta warka inoogu eegayo walaalkeen marwaan maxamed gudaha dalka soomaaliya waxaa si aadaha looga hadalhayaa fashilka ay muquuranayaan maamulada riddada ah xilli ay kufaarta caalamka ku daashay sii wadidda taageerada duulaanka saliibiga ah ee dalka lagu soo qaaday dowladda maraykanka ayaa dabayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay shaacisay inay lix bilood kadib gebi ahaanba joojin doonto taageeradii ay sii jirtay ciidamada kufaarta afrikaanta ah arrinkaas oo murtadiinta soomaalida ku riday qobgariir dhan walba ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho oo ah kuwa ugu daran ee dhibaatada kala kulmaya gumeystaha ayaa arrinkaas soo dhoweeyey waxayna saadaaliyeen in uusan jiri doonin madaxweyne ka dambeyn doona xasan gurguurte oo ay kooxda riddada yeelanayso inay hadda naga baxaana fiicneed dhaqaalo badanay naga urursadaan macdantiiay naga jabsanooyaan wax ay noo ilaalinoonaan ma leh dhibleen uga hayaan gabdhihii waa naga dhammeeyeen wixii dhan waa naga dhammeeyeen marka inay naga tagaan wallaahi hadda inayna baxaan abra waa disembar maa dhow yaaqe waan ugu dheertaa yaaqe wallaahi wallaahi disembar no ma anfacayso hadda ha baxaan bishan yuulyo codkaygana ha loo fasiraan ku dhahay daaqadda ha loo geliyo ugandhes waxay saadaaliyeen in mujaahidiinta al-shabaab ay dalka kala wareegeen murtadiinta iyo saliibiyiinta iyagoo u sababeeyey in gaaladu ay dhan walba ka fashilmeenna ayna muuqdaan ifaale isbeddel keeni karo siday hadalka u dhigeen ilmo soomaaliyeed waay maxaa yaa kicilnay wadanka wadankooda waaye hadda awalna micnaha koobiga taalibaan laga soo qaatay inay waqti ku soo ani waaba idiin sheega madaxweyne xasan sheekh ka dambeeya ma jiraan ku dhahay madaxweyne ka dambeeya xasan sheekh ma jiro anaa ku dhahay adiin wadaadadaas lay ka dambaynaya haddaan kuu sheegaa baa warabbiyaan ku dhahay ii qor taariikhdan nimankaas yararka waa aamusan yihin saddex laba sano baray aamusan yihin mao maxaa loo aamusan yahay fii shay waxbaa jira soo maa marka waxaan ku leeyahay ha naga baxaan nimankan annaga waa isku filannahay ma ahan amisom ciidanka keliya marabna anaga macala xalana wixii degan hala faaruj dadka uu aragtiyadooda ka dhiibanayay siday u arkaan in dowladda saliibiyadda maraykanka ay gacanta ka taagto maalgelinta ciidanka kufaarta afrikaanta ayaa soo dhoweeyey in shisheeyuhu dalka ka baxaana labaatan sano ay meeshaan taagtaagnaan ciidamadan amisom waxay qabtaanoo weyn ma annaan arag markii hore nabad ilaalin iyo nabaddhaliya waxay sheegan jireen xarumo gooniyay joogi jireen waxa ugu badanoo hadda ay waardeeyaan waa meesha xalana la yidhaah oo beesha caalamku ay deggan tahay beesha lixaad marka waxaan leennahay dadka soomaaliyeed aan ka maaranna ciidan shisheeye aan wax noqonno dawlada ciidamada ajaanibta dalkeenna inay ka baxaan maraykanka maalin walba soo noocaynaya anaga shacabka soomaaliyeed ahaan ciilaabi ahayabo maraykanka iyo amison dalkeenna inay ka baxaan rabaa dan iguma jirto dhowaan ay ahayd markii dowladda saliibiyadda maraykanka ay ku dhawaaqday in dhammaadka sannadka labada kun lix iyo labaatanna ay gebi ahaanba joojinayso taakulada ay siiso kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya mahadsanid marwaan maamulka deni ayaa kooxda riddada uga digay in khayraadka ku jira deegaanada maamulkaasi ay heshiisyo kula gasho shirkado iyo dowlada shisheeye sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeena camaar cabduqaadir maamulka shahaadala dirirka ah ee puntland ayaa shalay soo saaray war-saxaafadeed rasmi ah oo looga mamnuucayo kooxda riddada ee uu hogaamiye xasan guurguurte mashruuc ama heshiis kasta oo la xidhiira khayraadka badda iyo bariga puntland war-saxaafadeed ku qoran afka qalaad ee ingiriiska ayaa lagu sheegay in puntland ay leedahay awoodda maamulka ilaalinta sahminta iyo ka faa'iidaysiga khayraadka ku jira dhulkeeda iyo biyaha xeebteeda oo dheerarkoodu yahay ku dhowaad kun iyo lix boqol oo kilomitir waxay caddaysay in shirkad kasta oo shisheeye ama dowlad shisheeye oo ay ku jirto soom turki aysan wax howlgal ah ka fulin karin biyaha puntland sida kalluumaysiga maalgashiga ama ilaalada xeebaha iyadoo aan oggolaanshiyo ka helin maamulka garowe maamulka murtad siciid cabdulaahi deni waxa uu ku dooday in hay-adaha kooxda riddada aysan sharci u lahayn in ay bixiyaan heshiisyo ama rukhsado khuseeya dhulka ama badda puntland maadaama ayuu yidhi muddaxileedkoodu dhammaaday maamulka shahaadala dirirka ah ee garowe waxa uu ku saleeyey mowqifkiisa dastuurka kooxda riddada ee sannadkii labada kun toban iyo labada iyo dastuurka maamulka riddada puntland isagoo sheegay in awoodaha u dhexeeya filla soomaaliya iyo maamul goboleedyada ilaa hadda aan weli si buuxda laysku waafaqin loona dhammaystirin bayaanka oo sii socda ayaa sidoo kale lagu xusay in ilaa inta nidaamka xukuumadda riddada si buuxda loo dhammaystirayo uu maamulka puntland sii wadan doono isticmaalka awoodaha uu siinayo dastuurka gaarka ah ee ay samaysatay maamulka shahaadala dirirka ah ee murtad siciid cabdulaahi deni waxa uu ka digay in cid kasta oo ka howlgasho dhulka ama biyaha hoos yimaada puntland oo aan fasax ka haysan maamulkooda ay la kulmi doonto tallaabooyin baaritaan iyo fulin sharci waxaa loogu yeero gaalada beesha caalamka ayay puntland ku wargelisay in maamulka deni uusan oggolaan doonin in turkiga iyo kooxda riddada ay cag soo dhigaan xeebaha gacanka cadmeed iyo badweynta hindiya ee puntland bayaankan ayaa imaanaya xilli uu sii laba lixaasaday khilaafka xooggan ee ka dhex aloosan murtad siciid cabdulaahi deni iyo murtad xasan sheekh maxamuud islamarkaana gudaha puntland uu ka socda abaabul ciidan oo ay ka dambayso kooxda filla soomaaliya mahadsanid camar ugu dambeyn bulshada ku dhaqan deegaanka biyooley ee wilaayada bakool ayaa goob fagaaro ah ku daawaday aflaam jihadi ah faahfaahinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeena cabdiqani maxamed
gaashaanle cali adow yani adowkaan qayb waa gaashaanle iyo mas'ala
fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka biyoley ee hoostaga degmada tioglow ayaa dhowaan laga daawaday aflaam jihaadi ah kuwaas oo uu ka mid ahaa filimkii laga soo saaray kamiinkii ka dhacay duleedka baydhabo kaasoo dhegta dhiigga loogu daray tobaneeyo askar murtadiin ah iyo saraakiishii guutooyinka sideedaad iyo sagaalaad ee murtadiinta koonfur galbeed bulshada reer biyoley ayaa si weyn u soo xaadiray fagaaraha iyagoo dareenkooda ugu warramay idaacadda islaamiga ah ee andalus bismilah magay malere ibdamaha lurey eedan may fiirsadahae filan oo gaaladay kubati baydhowo mujaahidiinta dhatan galle aragahay laan leerahay cali adow ininka bakti ilaan leerahay yunis ininka baktiya aragahay insha allaahu rabbilcaalamiin tan iita ku khayr badanna rajaeana anima aragnee waddanka soomaali mujaahidiinta galantangala sidii afghanistaan oo kale yaa insha allaahu rabbilcaalamiin rajeeyana insha allaahu rabbilcaalamiin may kale rajeeyane ani walaan u gaaladun oo bakhtiga ahoo si turkida maaragna barnaamij has has bay haysadeen ini linku gacan sareeyo doona sida garguurtaba mar hore linku gacan sareeyey ma aragnay muqdisho linka ma aragnay caryiray ini yoona meeli gobol ay haysadaan linka caryiri doona ya rajeeyana insha allaahu rabbilcaalamiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mayba aragnay walaalaha mujaahidiinta oo gaara dhammaayaan walaalaha muslimiinta hobsee ka jaraan ma hafrudaayaan kabaadana maadi muslimiinta hafrudeen kulumaayaan wala malaan mahabu ku dhahayti oo kale naslaabgeliyaayaan ilaahay mujaahidiinta eesay ilaahay kusoo ka sababtiyo hijaabkaan ku kulmayi kubaadan mayba fariingan daray mujaahidiinta oo furmaroogaan yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabidu wattaquu allaha lacallakum tuflixuun an oo magaagay leeraa uma ayma biyooleyru filiga fiirsani maasha allah ah gudka jilow iyo way fiirsaday duleedka oo baydhabo kamiinka mayra raabsi murtadiinta mujaahidiinta angadhagdi ilaahay xasuuga iyagoo meelo fiirsane ilaahay mujaahidiinta barakaay filin ajiib leh maasha allah ee fiirsane mujaahidiin ilaahay gacantee korkuweel gaalada allah dhammaayo gaalo oo baydhabo lakaxasuuga fiirsane oo duleedka baydhabo aqaamashe lakaxasuuga murtadiin badan oo saraakiil oo wiin ee oo meelo lakaxasuugana fiirsadayna indhoona ku karaaxaysani insha allahu tacaala mujaahidiinta gacanteeda kor allah si waana doonku maxad celiyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo ku maasha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin may ba anta ka fiirsanay firin cajiib eh dhoolan ku dhahay mujaahidiinta iyo murtadiinta dhatiyo eh weliba filinkii khaasaan ku dhihi duleedka baydhow ku dhiyaaya markii dhowaaytay iyanana tusi maasha allah walbada nohan dhowaan kaga bubsno qalbigaana ku nuuraya fiirsan aragni saraakiil badan oo murtadiin ee islaamka ha ka duulay meelli baktijo dhadha ka aragnay oo kumidhayinka cadowlilaha iyo ka yoonislaha iyo kulli baktijo meele ka fiirsani alxamdulilahi rabbil ilaahi kama hadsan tuma mayba kama hadsana mujaahidiinta sida geesinimada leh iyo unka dulqaadeen ini cadowga muslimiinta iyo la jihaadeen waana meele ka reebeen iyo kama hadsan alxamdulilah mayba leenaha ilaahi subxaana wa tacaala mujaahidiinta guul ina siiya ilahin ku tugan insha allah hukumay fiirsadaan filin oo liinkagali kamiin maleeshiyaadka murtadiinta koonfur galbeed ee maleeshiyaadkaas oo liingalow kamiin mujaahidiinta ilaahay gacantiyo ka adaabay baawurtiityo lalagalay safaylan hasuugay ilaahay kama hasan alxamdulilah ilaahay kama hasan baawurtiityo oo lala koray markii dembiyo lakala degaalama ma eragaanee baktiyaasha bannaanka dhoobinya baawurtiityo oo la wedaday khaniimadiyo oo fara badan alxamdulilah ilaahay kama hasan
aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen cabdiqani warbixintiisana waxay guniga gabagabeeyey waahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo ballanah inta ka horaysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh